am Nikki Strong, and this is VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah shan iyo tobanka bisha agost ee sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan barnaamijka idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dood ku saabsan kaalinta dhallinyarada qoraayaasha soomaalida ee xilligan buugga wuxuu ka hadlayaa barbaarinta caruurta mana ahan inkas anu qof dhallinyaro ah ma ahan mid ka hadla ah khibrad usoo joog aan ka qoray waa mid ah cilmi aan bartay ha la qoree laakiin waxa la qorayo waa inay noqdaan wax bulshada wax u anfici kara ee aan ahayn wax dalka iyo dadka efecti ku keeni karo dhibaato ku keeni karo kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida oo uu inoo aqriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhiggiisa dalka faransiiska emmanuel macron ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan xiisadda sii kordhaysa ee ka dhex aloosan labada dal ee turkiga iyo griig oo ka wada tirsan isbahaysiga neto afayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in arrintan labada hogaamiye ay isla soo qaadeen mar ay wadahadal dhanka telefoonka ah yeesheen jimcihii dalalka turkiga iyo griiga ayaa si weyn ugu muransan howlaha sahminta saliidda iyo gaaska ee turkigu uu ka wado aagga lagu muransan yahay ee bariga badda mediteraneanka turkiga ayaa uga digtay jimcihii faransiisku oo ay sheegeen in ay tahay inay ka waantoobaan tallaabooyinka ay ku kicinayaan xiisadda ka dhex aloosan labada dal kadib markii militariga faransiisku ee gobolka ku sugan ay khamiistii tababarro wada jir ah la qaateen ciidamada griiga shirkadda adeega boostada maraykanka ayaa ka digaysa in aysan damaanad qaadi karin in dhammaan codadka lagu soo diro boostada ee doorashada dhacaysa bisha noofembar la tirin doono xilli uu waddanku u diyaargaroobayo tiradii ugu badneed ee codbixinta doorashada oo lagu diro boostada sababo la xidhiira xanuunka coronavirus wargeyskadi washington post ayaa jimcihii waris in adeega boostada uu waraaqa digniin ah u kala diray afartan iyo lix gobol iyo magaalada caasimadda ah ee washington d c waraaqahan ayaa loo diray ugu yaraan dhowr gobol oo ay ku jiraan gobollo muhiim ah sida michigan iyo pennsylvania boostada ayaa u sheegtay inay jirto khatar weyn maadaama codbixiyaal badan aysan heli doonin wakhti ku filan oo ay ku dhammaystiraan codayntooda dibna ay ugu soo celiyaan warqadaha codaynta gobollo badan oo maraykanka ah ayaa u fududaynaya codbixiyaashu inay codadkooda ku diri karaan boostada si ay taasi u yarayso walwalka ay qabaan codbixiyaasha ee ku aadan soo xaadirista goobaha codka lagu dhiibto maadaama weli lagu guda jiro xaalad khatar oo ka imaanaysa cudurka covid sagaaliyotoban warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta aan dib idinkugu celiyo nuur xasan nuur bukhaari
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamka inoo akhriyey haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey khadar maxamuud xareed
sannadihii lasoo dhaafay waxaa aad u soo badanayay dhallinyaro soomaaliyeed oo soo bandhigaya xirfadooda qoraaleed iyagoo markaas wax ka qoraya mowduucyo kala duwan oo ay u arkayaan in bulshadu ay muhiim u tahay waxaa sidoo kale jira rugcadaayayaal soomaaliyeed oo iyaguna wax qora kuwaasoo iyaguna dhallinyarada u arkaya inay buugaagta iyo qoraalada ay soo bandhigayaan ay wax badan ka khaldan yihiin waa mowduuca aynu ku falaqayn doono barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi islamarkaana ay marti ku yihiin saamiya salaan nuur oo ah qoraaga buuga waalid kaab iyo injineer cabdifitaax cabdulaahi muuse oo isaguna bugaag kala duwan ka qoray arrimaha bulshada soomaalida marka hore kusoo dhawaada barnaamijka madasha waa dhowahay qadar waa dhowaa walaalo mahadsantaha
su-aasha u horeyso haddii aan bal siiyo saamiya oo iyadu wax ka qortay buugga ubadkaab buuggaaga muxuu ku saabsan yahay si kooban haddaa sharxay
buugga wuxuu ka hadlayaa barbaarinta caruurta mana ahan inkas anu qof dhallinyaro ahaa ma ahan mid ka hadla ah khibrad soo joog aan ka qoray waa mid ah cilmi aan bartay iyo waxaan daraaseeyey aan ka qoray waxaana qaabka wuxuu qaabilsan yahay psychologiga oo horumarinta nafta oo ilmaha sida ilmaha iyo waalidka xiriirkooda u wanaagsananhayo siday isku fahmahayaan sida ilmo adduunka la jaan qaadi karo loo korin karo waxyaabahaas ku saabsan yahay marka muddo intee leeg ayaad waday qoraalka buuggan ubadkaab
buugga waxaan wada qoraalkiisa saddex sano waxyar dhiman oo intaasoo haba meel lasoo marahay mar sixitaankiisiina cilmigii raadinahayay inaan maxay ahayde qaraadaadkii iga jira ka bixinahayay iyo ugu dambeyntii intii daabacad iyo waxaas aan ku shaqeynahay maxaa kugu dhaliyay inaa qorto buug noocan ah
su-aal weyn waaye laakiin haddaan soo koobo horta guud ahaan bulshadu iyo qoysku qoys bulshadu qoys bay ku xiranta oo kasoo bilaabataa qoyskuna caruur iyo wuxuu ka kooban yahay waalid marka inaa caruurtii iyo waalidkii xiriirkooda la wanaajiyo ilmihii adduun aragoodii dadla dhaqankoodii maxay ahayday sidii ay nolosha wax uga qabsan lahaayeen dadka kale wax ugu qaban lahaayeen haddii la wanaajiyo waxaa is lahaa waxa hagaagaysa waxyaabo badan oo bulsho ahaan naga qaldan ama maxay ahayday naga xagaldaacsan marka waxyaabihii ugu kalafay taasaa sabab weynka ahayd oo kamid a waayahay saamiya waan kugu soo noqonaya waxaan siinayaa qoraa injineer cabdifitaax cabdulaahi muuse oo barnaamijka nagala qaybgalaya cabdifitaax waxaad moodaa in sanadihii lasoo dhaafay dhallinyarada buwaagta qoraya inay aada usoo kordhayeen marka hore muhiimad intee la-eg ayay bulshada u leedahay in dhallinyaradu ay wax qoraan oo wax soo bandhigaan
bismillaahi marka hore horta waa bahda warbaahinta aad baan u mahad celinaya uga mahad celinaya weliba qaybta tanfiiceeda oo inta badan bulshada usoo gudbiya barnaamijyo arrimaha bulshada wax badan ka tara oo wacyigelin u badan waana ku mahadsan yihiin taa markaan ka gudbo waxbarashadu horta noocay tahayba dadka way anfacdaa ee bulshadeennu hadday waxbarato qoraalkuna wuu badanaya waxay ka tarjumaysaa marka in dib aqoonta dadku ay kor u socoto in dad badan oo wax qoraal la helo ha la qoree laakiin waxa la qorayo waa inay noqdaan wax bulshada wax u anfici kara ee aan ahayn wax dalka iyo dadka efecti ku keeni karo dhibaato u keeni karo dibudhacu horseedi kara ama burbur u geysan kara ama kala qaybin karaba dhallinyaro badan oo wax qorta ayaa jirta waxa ay qoraan markay soo bandhigaan laba arrimoodba waa way ka dhalataa waa mare marka maalmaha bandhigu soo dhow yahay kuwo badan oo ka midi intay guriga isku soo xiraan bil ka hor bay wax soo qoraan waxaasu isagay ka bilowda waana ku dhammaadaa luqadda lagu qorayana waa luqad aan ku salaysnayn habqoraalka habboon ee afka marka waxay u keentaa dhibaato badan inay iyagina ku khasaaraan bulshadiina aan waxba anficin wixii inay ka faa'idaystaan buugaagta yaran hadday helayaanna ay qaataan nidaamkaasna ay raacaan dadaalkan ay hore usii wadaan baan anigu insha allah ku dheerinaya waaya waan kugu soo noqonayaa saamiya qoraalka ama inaad wax qorto in intee la-eg ayaad jeceshahay
qoraalka waan jeclahay waxaan jecla inaan wax qorana waxaa waaye qof walbeet waxbuu hibo u leeyahay ama uu maxay ahayde yahay waxyaalaha ugu badan wax ku qaban karo qoraalka aniga waa waxaan jeclahay waana meesha aan isleeyahay codkaaga bulshada waa ku gaarsiin kartaa waxna waa ugu qaban karta buugga horta si markii hore aniga ku erey kamaana qorin khibrad ah usoo joogo oo anugu ilmamaan dhalin wuxuuna ku yimid aqoontiisu marka horeeto cilmiga psychologiga oo aan wax ka baran jiray dabadeedna waxaan sameeyey waxaan akrinahayay bugaag badan badan oo ilaa iyo adiga dhowr iyo toban gaarhaya anagu hadda dhalinyar dhalinyaro haddii aan nahay jaaniska wax u haysanaa waxaa waaye buugta xitaa markii laga soo tago waxaan joognaa casri wanaagsan oo haddii aad muuqaal ahaan wax walba ooheleysid haddii aadan bog akhrin xitaa article waxaas ku saabsana helaysaa marka wax ugu badan oo bog ka kooban yahay waxay tahay wax ama aan meel kasoo aqriyay aan soo bartay oo aan maxay ahayday cilmi ahaan sida ugu fahma dadka ugu gudbinhaya ama meelaha qaarba inta soo xigtay caadi inta ugu qora aan lahaa waxaan kasoo xigto qofkaasi qofkaas oo luuqado kale ahaa taasoo u arkayay dadkeenu inaan soomaali haddii loogu qoro ay ka faa'iideysanayaan waayo inta badan waalidiinta markay soomaaliya joogaan luuqadahan ingiriiska carabiga xoogaa ku fiican yihiin laakiin ingiriiska kuma fiicna luuqadaha ugu badan oo barbaarinta wax looga qorana waxay tahay ingiriishka
maxay ahaayeen caqabadihii ugu badnaa ama dhibaatooyinkii muddadii aada waday baaritaanka iyo qoraalka buuggan aada la kulantay
caqabadaha ugu badnaa waxay ahayd horta midii hadaa uu ka dhawaajiyey ustaad cabdifataaxay ahayd dhalinyarada inaysan ulahayn aan aqoon badan qaabkii wax loo qorayay taasoo ay sabab u tahay in aanan maxay ahaday aan haysan meel ama wax kasoo barano ama ugu laabano oo waayo ma ark ma helayno tababarana la siinayo qoraal ku saabsan oo badan buwaagtii xitaa la qoray xilligii oo hadda ustaad cabdifataax dib u cusboonaysiiyo xilligii hore la qoray ma ahan wax meel walba aa ka heleysid soomaaliya markaa dhex joogtid marka caqabadahii midda koowaad waxay ahayd anigoo ay igu adkayd soomaali waan aqaanay haa laakiin erayadii la adeegsanayay qaabkii wax loo qoraayo waxay iiga baahneyd inaan baaris badan u galo inaan haba qof weyn la kulmo raadiyo iraado meeshaan meeshaan iga sax caqabadaha kale waxay ahayd ayadiyo dadkaas aa u tegaya waaweyn inta badan dhalinyarada may aaminsana ama ma u qirhayaan qofkan dhalinyaradaha inuu cilmi baran karo oo uu wax qori karo inta badanna waxay ku leeyihiin waa yarta maxaa wax ka qoraysaa maxay hayday cilmi uma lihid waxyaabahaas oo inta badan kugu ridi kara hanjab oo kaleeto caqabadaha kaleeto waxay ahayd aan kala soo kulmahay anoo aan helaynin bugaag soomaali ah oo markii aan waxbaarahayay waxaa iiga iiga jaanis badnaan lahayd inaan helo bug soomaaliya wax kasoo xigto inta aan bug ingiriisi bug carabiya oo luuqadiisa waqti badan ku bixinayo markaas bugaag barbaarinta ka hadlaysoo badan oo soomaaliyana maan helin
maxaa keenaya in dhalinyarada la yirahdo waxba ma qori kartaan oo ama la takooro ama dadaalka ay sameynayeen lanaga jibiyo maxaa dadka waaweyn mararka qaar maxay sidaa u sameynayaan horta shayga qofka marka uu ka jawaabayo ama uu qof rabo inuu ama sabood garayo ama uu hanjabiyo waxay ku xiran tahay aqoonta fahamkiisu intay leegtahay haddii qofka levelka aqooneed uu hooseeyo aragtida dheer ee ummaddu adduunku ay higsanayso ma arki karo isagu isagu waxa uu yahay buu ku baysgaraynayaa aragtidiisuna waxay ku baysgaraysan tahay oo ama ay ku fadhidaa ama ay salka ku haysaa hadba inta uu isagu wax ka arko oo heerka aqoontiisu ay aragtida ka siiso dadkana inta wax barata waa iska yar tahay ha yaraatee waktigii hore soomaalida waktigii anagu aanu soo gaarno iskuulaadka dhiganaynay iskuulaadku khasab bay ahaayeen freena waa ahaayeen saasoo ay tahay haddana ma wada baranayn dadku dad kooban baa baranaya afka uun in la barto baa khasab lagaga dhigay kakale khasab maahay laakiin in afka la barto baa khasab ahayd marka taas waxay dadku kaga imanayaanoo sababta iyo inay hadalkaa yidhahdaan waxay ka tarjumaysaa aqoonta heerka aqoomeed ay taagan yihiin jahligaa keenaya uma arkaan aqoontu inay tahay tan bulshadu ay kaga ku dhaafto bulshada kaleeto laakiin iyadoo dhalinyarada aanan la niyad jebinaynin sidee qaladaadka dhanka afka ah ama qoraalka ah looga sixi karaa waxaa sixi karaa qof aqoon u leh oo wax bartay laakiin qofkan wax aqoon muxuu ka sixi karaa inuu qalad kusii rido mahaane ma toosin karo horta inuu yaqaano ama uu tilmaamo hago oo yiraahdo hebel ama qof hebel baad ka faa'iidaysaa waxay aad oo tilmaan siiyo ama in isagu saxo weeyaan isagiina haddaan aqoon lahayn aqoontiisii waxay ku baysgareen ma dadkoo dhan wuxuu u qabaaba inuu isagu kan ugu fiican yahay because waxaa keenaysa heerka aqooneed baa hooseeya
hal mar haddii aan markaan lahaa dadka waaweyn qoraayasha marka u tagnay saasna leh ma ahan inaa macnaha aanu u tegaynay dad aan aqoon u lahayn ama aan dad iska caadiyo bulshada ka mida oo aan waxba qoraalka ahayn waxay ahayn dad qoraayaal ah haddana qofku kelmadii caadi inuu kuu dhaho iyo siduu kuula dhaqmahayo iyo iyo ficiladiisa ka dareemi karaysaa wax walbeeto marka inta badan horta waxay u badnaayeen dumar laakiin dumar qoraayaala laakiin may ahayn badanaaba kuma dhahayaan waxa ma qori karta iska fadhiisa laakiin qofku siduusan waqti kuu siinayn siduusan waxaaga uusan ihtimaam u siinayn siduusan garab kuu siinayn sida uu kuula hadlahayo waxyaabahaas oo dhan baa ka fahmi karaysaa in uusan ku qanacsanayn ama uusan kula rabin inaa wax soo saartid ama uu ku yasahayo waxaa kaleeto dhacda qoraayaasha waaweyn ayagana oo soomaaliga ah ee qoraayaal waaweyn ah ee buwaagtoodu yihiin labaatanaad inta ugu badan haddaad tusi buuggaaga oo xitaa tirahayd meeshaan iga sax waxa laga yaabaa intuu fiirsho inuu iska dhigo marka ma ahan wax dad aqoon lahayn keliya ay sameeyaan dad badanoo waxaa jira aqoon leh oo waxna qora laakiin isalqabweynin baa ku jirta bayaan dhihi karaynaa ama waxaa ku jirta in aysan aaminsanayn ilmahan inuu inuu haddii uu garab asna siiyo ay ka maqan tahay taas taas xoogaa aqoon la-aan noqon kare waxaan yar ka ka bidhaaminaya nimankan ay ka hadashay ama dadkan ay ka hadashay qorayaasha ah oo gabadhu sheegayso horta qofkii wax qoro ama wax xariiqa lama oran karo waa wada qoraa qoraagu wuxuu leeyahay title waa derajo waana in lagu aqoonsadaa inaa qoraa tahay magac maaha qofku uu la bixi karo magacyada caadiga oo kalea dadkaasoo dhami waxay kasoo anskumeen intooda badan saan qabo anugu dadka sideedoo kale intay wax isku dayeen dabadeedna intay wax iska soo saareen waxaasna uusan ahayn wax macnaha ma garanaysaa dad bulshada faa'iida u leh ama meel gaarsiin kara ama yada xitaa qofka laftiisa wax ku koobanba inuu noqdo marka taa taasaan ka iri qof qoraaya oo wax qora oo magac leh oo maamuus leh waa yaryahay waa jiraan dad qab weyn anigaygaasa kuwa intaan u geeyo bugaag waxaan ku yiri jekina ha layga mariyo dabadeedna waqti kuma haynaa layiri maxaa keenaya marka dhibaato waxaa keenaya waxaa keenaya dhibaato ahaan dadka innaga guud ahaan laba arrimoodba waa jiraan dadka qaybi profeshinkaad wax ka qorayso hadduu isagu lug ku leeyahay ma ogolo qof isaga noociisaha inuu soo baxo saamayn buu ku yeelanaya hawlo badan isagu qaban lahaa meesha ka baxaya waxyaaba badan isaga loo ictiraafsan kan ka baxaya dabeedna isaga daqadu ka sii baxaya waxaa laga yaabaa inuu u arko qofkan inuu ka capacity weynaado ka xawli dheereeyo dabadeedna uu ka hormaro dabeedna uu qariyo isaga oo daboolo kafar inuu ku noqdo ku xiran marka dhallinyaradeenii haddii dhibaatadaas dowlad ilaahay haw keeno dhallinyaradeenii haddii dhibkaas la kulmayaan maxaa sida ay wax u qoraan oo marka isku daydaan in lala yaabo ma aha soo maha maya lalama yaabi karo anigu anaaba ku iri markii hore aanba ku iri already inay deda inay wax qoraan baaba waxay tahay guul baan ku iri guushaasaan waxaan rabnaa inay dadaal sameeyaan oo caqabadaha ka hor imanaya ay u dulqaataan way gaarayaan qof kastaaba higsiga meeshuu ku socdo hadduusan ka soo noqon hu tegaya dayaxa hadduu aado dayaxa waa gaaraya gooru gaaraba waxa iska kufaakaco hal su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo meeqa sano ka hor ayaad bilowday inaad wax qorto aniga anigu horta qoraalka hamigiisa weligay waa igu jiray waxna waa ururin jiray laakiin anigu ilaa laba iyo toban sano baan si toosa ugu bareeray oo shaqo ka dhigay labaiy toban sana hadda qoraysa ha baan shaqadaydii noqotayba marka waxaan rabaa markii ugu horreyseed isku dayday inaad wax qorto dhibaatooyinkii aada la kulantay maxaa ka mid ah aniga horta sideedaba markaygii horeba hab qoraalka waa ka dhisnaa qaabka qoraalka yelkadeeda ilaahay aniga caqabad af soomaaligii iyo miyigii miyigii dhulkii baad ka imaatay afka waa ka dhisnaa waa ku gabyaa maadaamana afka gobollada afka soomaaliga ugu hodansanna waa ka in iskuulka marka la xirana waxaan soo garaaci jiray wasiir baa geel ku gaaray lixda saddexda bilood iskuulku xiran yaha geel baa lay diri jiray waxaan soo raaci jiray geela afka soomaaliga waxaan u aqaan waxaan aaminsanahay in boqolkiiba tira fiican aan ka aqaan ma oran karo hodan baan ku ahay oo kama badiyo dadka laakiin heer dadku aan ku shaqa dadka aan wax ku gaarsiin karo baan aqaana waana afka keliya oo maanta hadday doodo timaado aan isku difaaci karo dhallinyarada ma caawisaa ma ka caawisaa afka iyo waxay u baahan yihiin aniga inta inta awoodda awooya inta awooddayda ah waa ka caawimaa waana ka kabaa waayahay waxaynu soo gaarnay cabdi fataax gabagabadii barnaamijka madasha dhallinyarada si loo wada guuleysto dhallinyaradu ay wax fiican usoo saaraan oo qoraal fiican ay u qoraan iyagoo gacan ka helaya dadkii ama qoreeyaashii waaweynaa ee dhanka luuqadda afka soomaaliga maxay tahay talooyinka sidee la samayn karaa
horta xaqada dhabtaa marka laga hadlo qof waxma bedeli karo gruub isu yimina waxma bedeli karaa qaran baa wax bedeli kara waxna badbaadin kara waxaan ku buurinayaa si hawshaas ay u dhaqan gasho in ay dhallinyaradu iyagaa dadka u badan bulshada inay taageeraan nidaamka dawliga ah ee wakhtigaa jira kaa kan ka dambeeya marka la gaarana isaga sii taageeraan qaybna ka noqdaan taase waxay ku gaari karaan in waxa kan la badbaadiyo laakiin qof iyo laba wax badbaadinaya inaanu iska wacyigelinno oo u sheekayno mahaane nidaam wax lagu bedeli karaa ma jiro dowladdu waxay bixisaa awood waxay bixisaa dhaqaale waxay samaysaa ay awood barayshar bay saa ku saartaa in waxaas mamnuuc yihiin xitaa waxay leedahay saamayn dowladi waxay u adeegtaa dhaqanka culturekay ilaalisaa dhaqanka dadka iyo luuqaddu soo hoos gasha iyo nidaamka bulsho iyo horumarintooda intaasoo dhan dowladdaa ku shaqa leh qof keliya meeshuu taagan yahay wax kama qaban karo iska daa wax kaloo gabagabadii saamiya
waa mahadsan tahay haddaan hal mar aan qodobkaas ku dara ah inay dhalinyaradu ay taageeraan nidaamka dowliga ah waxaan u baahannahay nidaamka dowliga ah inuu yahay mid asagu mid afkii iyo horumarintiisa ka shaqeynaya oo waqti gelinaya waxaan kaloo u baahannahay dhalinyarada haddii aan nahay in aan anaguna aan kacdoon u sameyna sidaa u tiri sidii ay luuqadu ka hormari lahayd laakiin waxaan u baahannahay dadka waaweyn iyo dowladuba inay iska kaashadaan afka horumarintiisa iyo anagu waan jeclaan lahayn inaa arko sida adinku jaanis u haysatiin ustaad iftaax marka horeete buug markaa geysid meesha dowladda lagu yiraahdo wuu qaldan yahay waxaan kasoo sax ama buugga lama daabici kara sanadka damba daawac daabac inaa wax idhahaya aan haysto waan jeclaan lahaa sidoo kaleetana waxaan fariin ugu diri lahaa qoraayaasha iyo dadka dhammaan afka ka shaqeeya soomaaliga ah ee waaweyn in ay noo ogolaadaan jaanisna noo siiyaan in aan qoraaladooda meel kasta ka heli karano dhalinyaradu soomaaliya meel walba ay joogaan ay gaarsiiyaan islamarkaana ay nagu siiyaan garab waayo jiilkii ayaga bedeli lahaa adduunku uu isbedelaya ayagu way dhimanayn ama way duqoobahayn anagu waan dhimanayna haa laakiin ayagu way naga waawan yihiin marka waa loo baahan yahay dad ayaga bedela inay soo saaraan waayahay aad baad mahadsantihiin labadiina cabdiftaax iyo saamiya waa mahadsantahay waa mahadsantaa aadama kuwaasina waxay kala ahaayeen injineer cabdifataax cabdulaahi muuse oo ah qoraa wax ka qoray arrimaha bulshada soomaalida iyo saamiya salaan nuur oo ah qoraaga buugga waalid kaab oo loogu talagalay waalidiinta soomaalida iyo caruurtooda waxayna igala qaybgalayeen barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi taniyo intaanu ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayey halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duurnimo kooxda barcelona ayaa xalay guuldarro aad u qaraar kala kulantay ciyaartii ka tirsanayd wareegga sideedda ee koobka champions leaguega ee qaaradda yurub oo ay xalay la ciyaartay naadiga bayer munik bayer munik ayaa siddeed gool iyo laba uga badisay kooxda natiijadaasi ayaa ku noqotay amakaag iyo anfariir taageerayaasha kooxda barcelona iyo dadka jecel ciyaaraha kubadda cagta sababtoo ah lama filayn in barcelona la liqsiiyo goolal intaasi la eg ciyaarta oo afar daqiiqo maraysa ayayna kooxda bayan munik keentay goolkeedii koowaad oo uu dhaliyay ciyaaryahan thomas muller barcelona ayaase saddex daqiiqa kadib barbaraha keentay markii kooxda bayan uu gool ka dhaliyey ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara david alaba laakiin bayan munik ayaa hoggaankeeda dib u soo ceshatay ciyaarta markii ay uga jawaabtay goolkaasi uu ciyaaryahankeeda uu ka dhaliyey saddex gool oo xidhiir ah waxaana kala dhaliyey ciyaaryahanada evan berisic serge ganabri iyo thomas muller afar gool iyo hal ayaana lagu kala nastay qaybtii koowaad ee ciyaarta qaybta labaad ee ciyaarta bayan munik halkeedii ayay ka sii waday gool dhalinta afar gool oo kale ayayna ku dartay sidaasi ayayna kaga badisay kooxda barcelona siddeed gool iyo labo goolka labaad ama goolka keliya ay ciyaartooyda barcelona dhaliyeen louis suares ayaa u dhaliyey marka laga reebo goolka ay iska dhaliyeen bayan munik iyaga waa guuldaradii ugu cuslayd ee barcelona ku dhacda tan iyo kun iyo sagaal boqol lix iyo afartankii kooxda bayan munik hadda waxay u gudubtay wareegga afardhamaadka ama semi finaalka ee koobka yurub waxaana ay la ciyaari doontaa mid ka mid ah kooxaha leon iyo manchester city oo caawa ballansan labada koox ee kale ee wareegga semifinaalka taagan iskuna beegmay ayaa kale ah kooxda b s g ee dalka faransiiska iyo kooxda rb libsig ee dalka jarmalka dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
nuur bukhaari iyo xubintaasi cayaaraha haddii aynu halkaasi ku dhafno dhegaystayaal markan aynu jalleecna dhinacaya kaalmaha heesaha waxaana idinku soo maqan codka fanaanka qamar suugaane
dhaguhu ruux kaleh dhegaysanwa dayuhu bashar kale ku dhaygagiwa digaacadniga koldheehaniwa qoraxda dhalakana kuwagedhigiwa dhaguhu ruux kaleh dhegaysaniwa dayuhu bashar kale ku dhaygagiwa digaacadmiga koldheehaniwa qoraxda dhalakana ku agdhigiwa afkii duuniga dharaarcuniwa hurdana dhabarkii dhulkii qabowa ibnuhu eridhiilan marlaydihiwa ammaan ku dhigan xiskiidisiwa gabeel ma quruxlay dhamaynkaduwa afkii duuniga dharaaru cuniwa hurdana dhabarkii dhulkii qabowa ibnuhu herdhiilan dhamaydhihiwa ammaan ku dhigan xiskiidisiwa gabeel ma quruxlay dhamaynkaduwa cabka dhurmaya biga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami ka dhef heliwa idhow mooyee idhaf heliwa jacayl dhexgalo wax dhaamalowa jacayl dhexgalo wax dhaamalowa abka dhurmaya biga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami ka dhef heliwa aydhow mooye idhaflewa jacayl dhaxalgalo wax dhaamalowa jacayl dhaxalgalo wax dhaamalowa dhaqaaqi kariwa dartaa kala dhiman dhanka amariwa naftii dhakhtar kale marnaba adhayiwa awoodnaha darisani isdhiib ulanwa qofkuu dheeliya dhaqaaq kariwa dartaa kala dhiman dhanka amariwa naftii dhakhtar kale marnaba adhayiwa wadnaha darisani isdhiibu ulanwa dhaqanka jiilkana hudhaadhiciwa edigaa idilkood dhalaal bibiwa xiskii kula dhac idaacadda duhurnimo oo si wada jira halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashir cabdiraxmaan dhinaca isqosaarista maxamed cabdi sandheere waa naga intaa dhegaystayaal taniyo kulanti dambe waxaynu kaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo
si ay dhagaxin dolcaatasiwa cishqiga dhaylka ku dheeljilwa cabka dhurmaya biga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kari waa dhexdeenna naamin ka dhefheli waa idhowr mooye idhafle waa jacayl dhexgala wax dhaamle waa jacayl dhexgala wax dhaamle waa tacabka dhurmaya biiga dhimi waa